bacda sidaa waxaa rabaa inaan nila kaashado go-aana kasoo baxay soddonka juuniya ku ekeed go-aanka kow a soo saarnay kadib ganacsatada ayagoo duruufaha iyo xaaladeed ka hadleen waxaa loogu daray waxay tahay muddo saddex bilood kale ee ganacsatada ay ku egtahay soddonka sebtembar soddonka sebtembar waxay ka dambeeyo bacda waa mamnuuc sidaa ogtiin bacda dhibaatada ee dalka deegaankeena ku hayso waa jariimad haddee sidaas u dhigo sababta waxay tahay way baabi'isay caafimaadkeena cudurada ugu badan oo bacda laga hela maata waa caawaa keena bacda xoolihiina baa cuna maata caafimaad nooma ahan bacdaasna inuu wadankan laga raro oo ka guuraan waqti badan iyo sanooyin badan ayn ugu qaadanaysaa marka aniga maamul goboleedyada wasiirada sharafta leh maamul goboleedyada way la socdaan sidaa ogtiin puntland way joojisay galmudugna way joojisay official ah maamul goboleedyada kale way la socdaan laakiin waxaa ayakan ay ku raacsan yihiin arrimahaas inaa la joojiyo waana isku waafaqnay ayakan insha allah waa kasoo bixi doonaa inta dhiman laakiin waxaa rabaa inaa halkan ka sheego bacda iyo arrimo kasto iyo geedka jarista qofkii la shaqeynaya ama qofkii ka og oo ummadda soomaaliyeed wax kala qabanayn wuxuu lamid yahay asoo khawaariijta qariyay sababta waxay tahay waa isku mid ninka dhirta jaraayo ninka bacda sunta kuu keenaayo oo adiga caafimaadkaaga iyo dilkaaga ay ku lamid tahay marka waxaa rabaa inay khawaariij adiga oo waxaa waaye ay la mid yihiin qofka deegaankaaga baabi'inayo qofkii la kaashado ama arrintaas u qariyo qof walba wuxuu iska saaran mas-uuliyad inuu deegaankiisa leina sababta waxay tahay maanta bini aadanka caruurtaaday qabsan kartaa cudurkaas caruurtaada ku dhici kartaa awlaadaada ku dhici kartaa nafsadaada kugu dhici kartaa marka waxaa loo baahan yaha waxay tahay siduu qof walba nafsadiisu ka fikirnaya deegaanka waa la noolnahay gurigaaga waayo qof walba inuu ka fikir karo war aniga dhibaato ma iga imaanaysaa war deriskii dhibaato ka imaanaysa deriskaaga dhibku qabo adigaba waa qabtaa marka waxaa rabaa inaan arrintaas ku bogaadiyo ummadda soomaaliyeed dhibaato weyn iyo cuduro badan inuu leeyahay arrimaha bacda sababta awgeed inaan u joojino maanta keenta waxay tahay dhibaatooyinka dalkii kasoo qabsada ilaa kulumaysiga way galaan xeebihiina way ka buuxaan marka waxaa rabaa arrimahaas inay foojira ka noqdaan arrimahaasna ummadda soomaaliyeed inay taageeraan shaksi ahaan yaa loo fiirin ganacsi ahaan yaa loo fiirin dhibaatada deegaanka ku imaan kara maanta maxay tahay horta qof walba inuu iska weydiin waayo